bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin jimco ah taariikhdu ay ku haastaysan tahay toddobiiyo labaatanka bisha januari sannada labada kun toddoba-iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada dalka soomaaliya kuna midoobay isbahaysiga isbeddeldoonka ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho waxay kasoo saareen go-aano dhowr ah oo ku aadan arrimaha doorashooyinka ee lagu wado in sideedda bisha soo aadan ay ka dhacaan magaalada muqdisho musharaxiinta isbeddeldoonka ah ayaa shir deg deg ah ay isugu yimaadeen waxa ay soo saareen kulankooda kadib qodobo dhowr ah iyadoo warbaahinta uu la wadaagay ridwaan xirsi maxamed ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee soomaaliya haatanna ka mid ah dadka u ololeynaya musharaxiinta isbeddeldoonka oo ay u doorteen inuu guddoomiye kaga noqdo arrimaha doorashooyinka ee lagu wado inay dhacaan dabayaaqada waa horaanta bisha soo aadan ee februari ridwaan uu la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in musharaxiintan ay soo jeedinayaan in doorashada ay noqoto mid ku hufan eex iyo ninjecleysi sidoo kalena la soo dedejiyo wakhtigeeda iyadoo ay u muuqanayso tiro dhowr jeero hore inuu saameyn adaga ku yeeshay arrinta ku aadan dabadhigidda doorashooyinkan ridwaan xirsi maxamed ayaa sheegay in golaha musharaxiinta madaxweynaha isbeddeldoonka ay horey u yeesheen kulamo badan balse uu kulankani kaga duwan yahay iyagoo lasoo gaabiyey xilliga loo madalsan yahay doorashada inay ka dhacdo soomaaliya taasoo ay tuhunsan yihiin in wax uun looga gol leeyahay arrimaha doorashooyinka ee lagu wado inay dhacaan
inay laga maarmaan tahay in la dhowro dastuurka iyo shardiyada dalka ku degsan in la dhiso hafraacad oo lagu xaqiijinayo maamul wanaag oo ay ku jirto nidaam maaliyadeed oo hufan qorshe cad oo lagula dagaalamayo musuq maasuqa isla xisaabtan dhab ah oo haydaha dawladda iyo golayaasha sharci dejinta iyo golayaasha kale ee ku shaqada leh ilaalinta midnimada dalka iyo dawladda madax banaanida iyo xurmada ay leedahay qaranimada soomaaliya wax ka qabas wax ka qabashada arrimaha nabadgelyada iyo xoojinta hay-adaha ammaanka iyo nabad sugidda xoojinta xidhiirka caalamiga ah gaar ahaan in la arkayo xidhiirkan ula leenahay dawladaha gobolka iyadoo la raacayo mabda isgelinta ixtiraamka iyo nabad go'aanaanshaha lana adkeynayo oo la horumarinayo xiriirka ayn la leenahay dawladahayna taageeraan sidoo kale la dhowrayo shuruucda caalamiga iyo heshiisyada ina dhex mara innaga iyo dalalka kale waxaa runtii kale oo laga hadlay oo ay murashaxiintu ku heshiiyeen arrimaha doorashada hadda taagan oo waktigan dhow dhacaysa oo la gelayo waxaa ka mid ah in runtii waktiga la qabtay annagoo stakeholderisa aan aan wax talaa markaa runtii aan nalaga weydiin laakiin waxaanu had iyo jeer aanu u arkaynaa inay doorashadu u dhacdo u dhacdo si hufan oo daafuran waxaa ka mid ah arrimaha miidiyaha ama warbaahinta waa in telefishinka iyo miidiyaha dawladda iyo sidoo kale miidiyaha madaxa bannaan ama warbaahinta madaxa bannaan si siman ay uga qayb qaataan arrinta doorashada ee tooska loo talinayo iyo sidoo kale arrinta dood wadaagga ah ee ay ku qaadeen guddiga doorashadu xagga codaynta waxaa lagaa maarmaan ah in laga fogaado qaar kasta oo keeni kara musuq maasuq wax isdabamarin iyo in lamaaratay codbixiyaha ama baarlamaanka runtii lafraadin u samayn karo taas waxaa loo baahan yahay inay u dhacdo si hufan oo cad oo markaas kaltawalkeeda uu gacanta uu ku jiro hadalka musharaxiinta kasoo yeeray ayaa waxa uu imaanayaa xilli magaalada muqdisho maalintii labaad ay ka soconayso isdiiwaangelinta musharaxiinta doonaya inay u loolamaan xilka madaxtinimada dalka wuxuuna ku egyahay sagaal iyo labaatanka bishan oo lagu wado in gebi ahaanba ay soo afjaranto isdiiwaangelinta musharaxiinta ee ku aadan gudbinta araajidooda ee inay yihiin musharaxiin u taagan qabashada xilka madaxtinimada xilli sidoo kale maalintii shalay uu musharaxnimadiisii ka tanaasulay cali maxamed geedi oo horey ra-iisul wasaare ku-meel gaara kaga soo noqday xukuumadihii kala duwanaa ee dalka soo maray xilligii ku-meel gaarka dhinaca kale tiro musharaxiin ah ayaa isdiiwaan geliyey oo uu ugu horeeyo madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyadoo sidoo kalena ay diiwaangelinta ka qayb qaateen cumar cabdirashiid cali sharmaarke ra-iisul wasaaraha xukuumadda wakhtigeed u dhammaaday ee cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo sidoo kale maxamuud maxamed cosoble iyo cabdiqaadir cali cosoble oo noqday xildhibaankii ugu dambeeyey ee isdiiwaangeliyey ee u tartamaya xilka madaxtinimada soomaaliya tiro dhowr musharaxa ayaa lagu wadaa maanta iyo biri inay ka qayb qaataan isdiiwaangelinta ka soconaysa magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya taasoo loogu baratami doono xilka madaxtinimada dalka soomaaliya guddiga doorashooyinka ayaa iyagu u qoondeeyey lix iyo labaatanka bishan oo shalay ahayd ilaa iyo sagaal iyo labaatanka bisha inay socoto qabashada araajida musharaxiinta doonaya inay ku tartamaan xilka madaxtinimada soomaaliya halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer wararka naga soo gaaraya deegaanka kulbiyow ee gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalyahano ka tirsan ururka al-shabaab ay gacan ku-haynta halkaasi la wareegeen ka gadaal dagaal adag oo ay la galeen ciidamada amisom ee ka socda dalka kenya iyo sidoo kale kuwa maamulka jubbaland war lagu qoray warbaahinta taageerta al-shabaab ayaa lagu sheegay in dagaal culus oo maalinnimadii shalay ka bilowday deegaanka kulbiyow oo fariisiin ay ku leeyihiin ciidamada kenya ay la wareegeen dhaqdhaqaaqa kooxdaasi shabaab ayaa saldhigga ciidanka kenya ay ku lahaayeen kulbiyow waxa ay ku qaadeen weerar ku bilowday qaraxyo waxaana xigay rasaas toos ah oo labada dhinac ay isweedaarsanayeen goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen ku dhow tuulooyinka kulbiyow in dagaalka uu muddo saacadaha qaatay labada dhinacna ay su adeegsadeen hubka nuucyadiisa kala duwan kenya weli kama hadlin khasaaraha ka soo gaaray ciidamadeeda weerarka lagu qaaday fariisiinka halkaasi ay ku lahaayeen lamana ogo khasaaraha dhabta ay soo kala gaaray labada dhinac waxaana go-an isgaarsiinta deegaanka kulbiyow ee gobolka jubbada hoose maaha markii ugu horreysay ee fariisiin ciidamada kenya ay ku leeyihiin gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan deegaanada ay kaga sugan yihiin soomaaliya weerar ay ku qaadaan dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab weerarada noocani ayaa waxay yihiin tiro dhowr jeero hore kuwa hore usoo laalaabtay oo ay al-shabaab ku qaadeen fariisimo ciidamada kenya ay ku leeyihiin gudaha dalka gaar ahaan deegaanada jubbooyinka waxaanu ahaa kii ugu khasaaraha badnaa kii lagu qaaday deegaanka ceelcadda ee gobolka gado ergeyga gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya michael kitinna waxa uu ka hadlay arrimaha arrimo badan oo la xiriira doorashooyinka soomaaliya isagoo mar hore marka hore soo dhoweeyey shaqada wadajirka ah ee ay qabteen xubnaha ka shaqaynaya doorashooyinka ee ku aadan in la boosiiyo xilligooda michael kitin ayaa waxa uu sheegay in muhiim ay tahay doorashada soomaaliya gaar ahaan midda madaxweynaha in ay dhacdo si xur ah oo xalaal ah wakhtigii loo idmadayna lagu qabto lagana fogaado wax walba oo keeni kara musuq maasuqa kitin ayaa waxa uu sheegay in haddii madaxweynaha cusub ee soomaaliya qaab sharci aan ahayn lagu doorto ay la kulmi doonto cawaaqib xumo marka loo eego qaabka ay ula shaqayn doonaan beesha caalamka sida uu ka dhawaajiyey xubnaha beesha caalamka ayaa iyagu saluugsan qaabka ay ula shaqay karaan madaxweynaha soo aadan afarta sano ee soo socota iyadoo si adan loo hadal hayo in laga baqdan qabo musuq maasuq iyo wax isdabamareyn lagu sameeya arrimaha doorashooyinka soomaaliya hadalka ergeyga qaramada midoobey ee arrimaha soomaaliya michael kitin ayaa u muuqda mid ay beesha caalamka ugu digayso musuq maasuq laakiin dad badan ay aaminsan yihiin inuu jiri doono musuq maasuq iyo sidoo kale in cadaalad darro lagu qabto doorashooyinka ama ay dhacdo kushubasho sida dad badan oo horey kaga hadla arrimaha doorashooyinka soomaaliya ay shaaciyeen doorashadan ayaa waxa ay tahay mid si aada loo hadalhayo oona soo jiidatay indhaha beesha caalamka iyo sidoo kale xubno badan oo ka mid ah wadamada dane ee arrimaha soomaaliya warkii oo saakio jimca ayaad ka dhegeysanaysaan raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanaya waa naga intaa waxaana idiin akhrinaya anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu